إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa sii kordhaya khasaaraha iyo waxyeelada ka dhalatay duqaymaha iiraan ay ku beegsatay dhulka yahuudda ay xoogga ku haystaan ee filistiin dhallinyarada ku dhaqan magaalada qansax dheere ee gobolka baay ayaa maamulka degmadaasi ku eedeeyay inuu ku hayo caburin iyo dhibaatooyin kale dowladda xabashada etoobiya ayaa ku hanjabtay in ay la dagaalami doonto ciddii isku dayda inay ka hor istaagto damaceeda ku aadan sidii ay badda ku heli lahayd munaasabada lagu maamuusayay arday dhammaystay xifdinta qur'aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay mu'asasada almanaarah ee ku taala degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe dhibaatada tahriibka ayaa gaartay dadka ku dhaqana dhulka miyiga ah ee ku yaala gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan maraykanka ayaa wax ka beddelay siyaasaddiisa ku aadana tarxilidda dadka soo galootiga ah intaasu waxay ahaayeena dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan leh goordhow ayaynu soo gudbin doonaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa siddeed iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku aastaysan afar iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa khasaaraha weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen ciidamada shisheeyaha ah ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose kaas oo ahaa mid qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan qorshaysan ciidamada shisheeyaha looga dilay afar askari halka sidoo kalena looga dhaawacay shan kale sidoo kale waxaa jira khasaare hantiyadeed oo lagu gaarsiiyey shisheeyaha weerarkan weerar qarax ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha saldhigga magaalada beledweyn ayaa waxaa lala egtay askar ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle waxaana la rumaysan yahay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aanan weli helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas waxaa sii kordhaya khasaaraha iyo waxyeelada ka dhalatay duqaymaha ay iiraana ku beegsatay dhulka ee yahuudda xoogga ku haystaan ee filistiin waxaa ka waramaya salmaan axmed aad baad umahadsan tahay walaalka zikriye cumar weli waxaa taagan xiisadda u dhexaysa ee dowladda shiicada iiraan iyo maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin waxaana labada dhinac ay isdhaafsanayaan duqaymaha xagga cirka ah kuwaasoo ka kala dhacaya deegaanada iyo magaalooyinka ku kala yaala iiraan iyo sidoo kale dhulka muslimka ee filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yahuudda waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku aadan duqaymaha ay iiraan ka geysatay ee gudaha deegaanada filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yahuudda daqiiqadba daqiiqada ka dambeysana waxaa la helayaa xogo dheeri ah oo ku aadan khasaaraha iyo sidoo kale burburka baaxadda leh ee gaaray maamulka yahuudda ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey dhimashada afar ruux oo yahuud ah iyo dhaawaca in ka badan laba boqol oo kale kuwaasoo dhimashiya dhaawac ku noqday gantaalada ay iiraan ku garaacday ee deegaanada dhulka ee filistiin ay ku jira gumaysiga maamulka yahuudda meelaha ugu badan ee gantaalada ay iiraan riday ay ku dhaceen waa magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yahuudda halkaasoo ee burburkii ugu xooganaa abid uu ka dhashay sidaba ee lagu arki karo muuqaalo iyo sawiro ee lasoo dusiyey oo warbaahinta qaar ka mida ay baahinayaan waxaa suuragala in khasaaruhu intan ka sii bato amaba uu ka badan yahay sababtoo ah maamulka yahuudda wuxuu aad isugu howlayaa inuu qariyo xogta rasmiga ee la xiriirta khasaaraha ka dhashay duqaymaha ay iiraan ku garaacday ee dhulka filistiin kuwaasoo lagu tilmaamay inay yihiin kuwii ugu xooganaa ee tan iyo inta ukayaanka yahuudda ee xoogga loogu dhisay ama loogu degaameeyey ee dhulka muslimka filistiin maamulka yahuudda dhinkiisa hadda wuxuu wadaa duqeymo xoogan oo uu ka fulinayo qeybo ka